walaal waa mahadsan tahay bacda saxaafadda aadiya muqdisho aan salaamaya waad mahadsan tahay waxaan rabaa inaan ku sheego marka ugu horeyso xaaladda guud ahaan ee dhinaca amniga gobolka way fiican tahay ciidamada xooga dalka soomaaliyeedna dadaal fara badan bay wadaan oo cadowga runtii looga fogeynayo nawaaxiga degmooyinka afgooye iyo iyo saliid caanoole ilaa iyo nawaaxiga berigire iyo dhinacan kale oo dhinaca xeebta ah oo iyadana dhinacan laanta buuray nawaaxigeeda dadaaladaas way socdaan oo qaybta qore ee gobolka dhanka shalambood ilaa iyo buulumareer sidaasa lamid ah howlgala ayaa ka socda waxaad u malaysaa nabajiidku inaysan ahayn koox hadda ciidanka xooga dalka soomaaliyeed diyaar waa inay la dagaalaan ama soo hor istaagaan meelihii ay joogeen way ka carareen awoodooda ugu weyn hadda waxay kusoo aruurtay inay dhiiga shacabka soomaaliyeed ee maatadan waxba galabsan ay baabi'iyaan marka howlgalada hadda guula ayaa laga gaarayaa ciidamadan oo aad bay u dadaalayaan oo shaqo adag ayay gobolka ka hayaan cadowgana maalinba maalinta ka dambeysay dib ayuu u sikanaya uu sii cararaya shabeellaha hoose waxa uu ka mid yahay gobolada ugu qanisan soomaaliya haddana waa meelaha ay ku dhuumaaleystaan maleeshiyaadka al-shabaab howlgalkan cusub maadaama guddoomiyihii gobolka aad tahay dadweynaha gobolka door intee la-eg bay ka qaadan karaan
sidaad ka warhaysa howlgal kastoo la sameeya haddii uusan shacabku kula soconin awood kastoo ciidanood wadata meel laguma gaaro sidaa darteeda gobolka shabeellaha hoose howlgal kastoo laga fuliya kuwii horey loo fuliyey iyo kuwa hadda la wadaba maamulka iyo ciidanka iyo shacabka ayaa hormuudka ah oo isgarabsanaya oo shacabku waxay naga caawinayaan inay soo gudbiyaan xogtii cadowga iyo meelaha uu ku dhuumaaleysanayo ciidamadiina way bartilmaamidsanayaan maamulkiina waxay kaabayaan oo isku xirayaan shacabkii iyo ciidankii si wada shaqayntooda loo xoojiyo marka kaalinta ugu weynba waxaaba qaadanayaba shacabka gobolka shabeellaha hoose maadaama meelaha adugu ay ku dhuumaaleysanayaan ayagu ay noo soo gudbinayaan waay marka gobolka maxay kula tahay in maleeshiyada al-shabaab looga saari karo meelaha yar ay kaga sugan yihiin gobolkaas
walaalo howshaas hadda wayba bilaabatay oo in lasii joogteeyo oo la adkeeyo oo mooraalka ciidankana la dhiso howlgalkana aan dib looga soo laaban lasii daa'imo lasii dhameeyo unbay u baahan tahay wax kale oo oo runtii hadda taa muhiimadda gaarka kale eh ee loo baahan yahayna waxay tahay in ciidanka runtii maalinba la iyo habeenba la dhiirogeliyo agabka iyo saadka ay u baahan yihiin oo ay adowga kula dirarayaana loo hagaajiyo kuwa howlgaladan wax ku noqdana daryeel caafimaad oo dhamaystiran oo dhinaca qoyskoodii dhinaca qofka askariga ahba labadaba in loo sameeyo oo runtii dhinacaas aada looga qaado oo dowladda ay kaalintaa qaadato annagana waxaan diyaar u nahay ciidamada inaan hor qabanno oo cadowga baraha ay joogaan shacabkii annagoo kaashanayna inaan ciidanka u farmuuqno aan dhufeesyada ugu tagno oo biyi iyo baad wixii ay u baahan yihiinna inaan garab ku siino diyaar ayaanuna argagixisadu meelahay ku sugan yihiin dadka nolosha iyo nabaddaba waa u diidaan marka meelaha la xureeyo haddii aad tihiin maamulka gobolka maxaad ugu tala gasheen maadaama adeegyadii nolosha ay inta badan ka maqan yihiin meelaha yaree argagixisadu ku sugan yihiin
annaga sida rasmiga ah meelaha shabaabku laga saaro qolooyinka nabadiidka ah waxaan ugu talagalnay in la geeyo maamul dhamaystiran oo la shaqeynaya ciidanka xooga dalka soomaaliyeed oo bulshadana wacyigelinaya ka wacyigelinaya cabsidii argagixii iyo barowgii ay muddada faraha badan ay ku jireen laga wacyigeliyo sidaase lamid ah waxaan ugu talagalnay in bulshada aan dareensiino oo annagoo kaashanayna ciidankeenii iyo iyo maamulkaba inay wax ka maqanaayeen runtii oo nolol mugdi ay ku jireen oo nolosha hadda u timidna ay uga dhigan tahay nolol rajo fiican leh iftiin fiican oo u dilaacay oo dowladnimadu iyo nolosha kale oo cadowga ay dadku ku maamulaan inaysan isku mid ahayn sidaas lamid ah waxaad ka warhaysaan abaarta gobolka shabeellaha hoos ka jirta colaada gobolka shabeellaha hoos ka jirta caafimaad darada gobolka shabeellaha hoos ka jirta wax soo saarkii gobolka hoos u dhacay dadkii oo beerahooda tacban waayey waxaa sabab u ah qolooyinka nabadiidka marka dadka muhiimadaas ayagoo og in nabankaa in laiska kor qaada mooye xal kale aysan lahayn runtii howlgaladan iyo isgarab istaagka ay isgarab istaagayaan ciidanka iyo maamulkaba aada ayay u sareysaa runtii horumara ayaa la sameynayaa gobolka si guud ahaan ah shacabkiisa way abaabulan yihiin waxay diyaar u yihiin inay ciidankooda ay soo dhaweeyaan meel walbo ay joogaan ay garab siiyaan habeeni maalinba ay runtii xogta cadowga iyo meelaha uu ku dhumaaleysanaayo meelahaas kusoo abaabulaya ay u diyaariyaan ay usoo gudbiyaan oo usoo sheegaan marka waxaan dhihi karnaa maamul ahaan iyo ciidan ahaan iyo shacab ahaanba aada ayaan u diyaar garownay waana rajaynayaa insha allahu tacaala meelaha yara cadowga nolosha mugdiga dadku uu ku maamulo in mar dhow iftiinka dowladnimo uu gaari doono ugu dambeyn waxaad kormeertay deegaanka buulamareer ee isla gobolka iyo meelo kaleoo gobolka ka tirsan bal ka waran diyaar garowga jira iyo dadweynaha aada la kulantay aragtidooda
nawaaxigaan tagnay deegaanka golweyn iyo deegaanka buulmareer iyo deegaanka danow ama beledamiin iyo tuulooyin kale oo cadowga uu bulshada soomaaliyeed ku cabsi gelinayay ayaan anagu gaarnay waxaan la hadlaynay odayaasha dhaqanka bulshada qeybaheeda kala duwan waxaan sameynay barnaamij xoog leh oo wacyigelineed oo ciidanka iyo bulshadaba ay isaga kaashanayaan cadowgaas in laga dulqaado cadowgana mar hore ayuuba ka cararay nawaaxigaas maadaama colaadii awoodda ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed uusan u babacdhigi karin waxaana sameynay runtii aan dhihi karnaa guulo taariikhi ah haddii sidaan lagu sii wadana cadowga iyo gobolka shabeellaha hoose iyo shacabkiisaba way isdayn doonaan haddii aan layn